waa warkii idaacadda star f m
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dadka qaba baahiyaa gaarka ee wanjero maanta la gaarsiiya deeq raashiin ah dadka ka ganacsada xoolaha magaalada gaarisa oo ka cabanaya canshuur kordhin wararkii ugu dambeeyey xaaladaha covid nteen ee kenya guddiga la dagaalanka musuqu maasuqa soomaaliya oo ka hadlay qorashahooda caalamkana maraykanka waxaa yidhaahdo ka qaadaya siddeed waddan oo koonfur afrikaan ah intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo jimcaha taarikhduun ay ku beegan tahay afarlabaatanka bisha labiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran qoysaska qaba baahiya gaarka ee ku nool ismaamul goboleedka wajeer ayaa maanta la gaarsiiya deeq raashiin ah xilli ay jiraan abaaro saameeya nolosha dadka iyo duunyadaba waryaheene cabdiraxmaan mucaawiye ayaa warbixintan inoo dhammaystiraya
ku dhowaad saddex boqol iyo konton qoys oo ah dadka baahiyaha gaarkaha qaba ayaa maanta magaalada wajeer loogu qaybiyey raashiin isugu jira dhowr nooc maadaama xilli abaar laga soo baxayo hay-adda limdad foundation ayaa maanta raashiinkani ku qaybisay magaalada wajeer qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa u mahad celiyeen hay-adda maanta raashiinka u qaybisay
alxamdulilah shukru lilah unagoo dad cuuriyaan ee ondhoole baan ahay alxamdulilah alshukru lilah waxa noo shaqeeya ilaahay uumi oo jira ma leh raashiinkan maanta nanoo keenay alxamdulilaahi dadkii noo keenaya ku mahadina ugu mahadinaa boqolkiiba boqolaan ugu mahad celininaynaa insha allaahu biidnillaahi kariim dad iska tabaalaysanaan aheen ilaahay khayr siiye ilaahayaan maaragtay alxamdulilah ugu shukrinaynaa biidnillaahi kariim insha allaahu waa ku mahadsantihiin waa mahadsantihiin intay cuuriyaaman oo un haraystay waa mahadsantihiin hay-adda naagtada noo keentay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay
anta meeshanayto vulnerable people disability inay raashiyan ay u keentay qolo carab eh oo la dhaho almudaad foundation aan ku imaadnay oo ina siiyeen raashin yara ina siiyeen for the vulnerable and disability group aad baan oogu mahad celinaynaa weli waxaan leenahay county government ayagana waa inay dadku usoo gurmadaan national government waa inay dadku usoo gurmadaan people are very hungry in wajiya we need your input and assistance aan ku leeyahay gofanaha wajeer iyo waxaan ku leeyahay national government
sidoo kale sarkaal u hadlay hay-adda alimdada foundation ayaa sheegay in raashiinkani loogu tirigalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba maadaama aysan haysanin cid u shaqaysa But today's distribution is very unique in the sense we are targeting people with special needs, the most vulnerable of our community and our society who need our help right now and right at this moment. 350 people with special needs that will be receiving high valued food items.
si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horraysay oo ay hay-adda alimdada foundation raashiin ay ka biciso deegaanada wajeer iyadoo maalinkii shalay ahaydna ee in ka badan saddex boqol oo qoys ay ugu qaybisay ee tuulada jawhar raashiin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
dhanka gaarisa dadka xoolaha ka ganacsada ee magaalada gaarisa ayaa ka cabanaya canshuur badan ay sheegeen inay dowladdu ka qaado sidoo kale shacabkan ayaa xukuumadda ka codsanayaan dib u eegis ku samaysa canshuurtaasi waxaana ka mid ah hadalladooda barmidka iyadoo noola shoogaynaa la kordhay ariga marka hore waxaan ku goosan jirnay kun shilin intuu countiga imaadaa kun shilin laga dhigay intuu countiga imaadaa kun shilin laga dhigay Shan- shan boqol shan boqol intuu countiga imaada shan boqolaa laga dhigay countiga ka horna waxaan ku goosan jirnay toddobaatan shilin laakiin countiga markuu imaado count counti ay noqotay nin walba countigiisu wuxuu keen waa un iska raacayaa shan boqol baa waxaa laga dhigay shan boqol waan ogolaanay haddana waxaa laga dhigay laba kunoo shilin laba kunoo shilin inta abaarta haddaa laga soo baxay inta dawladda ay dadweyneeda ay u naxariisan laheyd oo ay dhihi laheyd abaaraa laga soo baxay xoolaha canshuur kama qaadan inay dhahdaan ma sugeenni laakiin hadda canshuur intay ka qaadeen ay canshuurta kusii laba raabeen tii hore anagoo ku rafaadsan yaa tu kale lagu sii daray marka yeeli mahayna waanan ka doodahaynaa maandamaan aan ka qaadaynaa habeeneen dhaarna aan soconaynaa arrintaasayto dawladda waxaan ka codsanaynaa inay dib ugu noqoto arrin aan qaadan karna maaho wax aan haysanna male suuqaan joognaa musqul ma haysanna biyi ma haysanna daryeel ma haysanna canshuur baa naga laadi habeen xoolahayn biyi ma haystaan musqul annaka musqul ma haysanna xarooyin keliya aan haysanaa qallalan dadweynihii oo abaar hadda soo maray xoolihii ay ka dhammaadeen ee ayagaba laciif ahaayeen ayaa daruurtii saasta u dhacday lala kobsaday oo la yidhi waan biitashaynay dowladda hoose ha biitashaysay calaanaf waxaa nagala rabaa konton shilin weyga hadda aan soo dhaafnay daraad ahaa dhib badan baa dhacay dadka xoolaha raranahayeen way diideen xoolihii inay raraan Ee, dowladdana waxay tiri waa ilaa ilaa gaari waa inaad bixisaan afar kun oo shilin Ee, arrintaa iyada ah waan cambaaraynaynaa raallina kama nihin wax laga tashadana ma ahayn wax raalli aan ka nahayna ma ahayn waxaan leenahay dowladda dib ha oga noqoto dowladda kolkii dadweynaha ay wax u qaban lahayd ay saaciideyn lahayd ee, in maanta ay dadweynihii abaarta soo maray ay wax ka doonto nasiib la'aan weyn waaye cabdi xuseen anigoo la yidhaha dadka xoolaha suuqa keeno ka mid ah waxaa awel dhib aad noo haystay oo horaan nala mariyay oo sharciga noolagu mariyaa jira maxaa ka mid ah sharcigaas wuxuu ahaa looda adiga oo a- looda adiga oo wadoon shilin wadaninoo boqol neef wadata micnaha mase toban wado yaad idlinka adoo ka soo geli baa lagu dhihi inaad lacag dhibta moogiya ma gelaysid anaa watee shilin ma watiye waan soo geliyee lacag ma haystiye xaggee maxaan ku samayn waxaa qasab inaan loodii oo jiifto doono deen oo meelaha soo ordoondha war wax iga bixiya xeerkaasaa awal hore na maray oon sakaraad ku ahayn hadda kanna waa ku kaloo ka daran marka dawladda waxaan rabaa danahan hadda waxaan ee la sheegayo wax nagu aan aan qaabili karna ma aha dawlad dadka wada waa dadkeedii si nidaam ah ha u fiiriso wixii qalad ana ha ka daayso wixii qumano ay noqon kartana ha lagu shaqeeyo warka dadka wuu ogol yahay inay canshuur uu bixiyo laakiin waxaa la dhahaa sagaalaha har tun ay qabtaa ma ogi laba tun ma qabto canshuurtii horaa ku badnayd waxaan leenahay dowladda countiga dowladda countiga hana maqasho ha lala fariisto beecmusarka dadka ma noqon karo kuleed raqdaa lagu tabaa dadka waa inay maalgelin lagu suubiyo waa inuu eh, la- la baxnaaniyo waa in la baxnaaniyo xoolaha ha loo soo baxo dadka waa diideen in canshuurta la kordhiyo waana hadal muctamad ee gadaalna loogama noqonayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ahay dubed cali camey oo xoolo dhaqadka kenya duq u ah wixii aan filayna iyo wax u dhow toona ma jira laakiin oday iyo umulisaba siday re- wax u og yihiin wax uma sheegaan baa la dhahee bal canshuurta ha laga daayo dadka
sheekh shujaac cabdi digaal oo ka mid ah culimmada deegaanka radhaab ayaa dadka muslimiinta ugu baaqaya inaysan ka qayb qaadan dabaaldega ciidda masiixiyiinta inaysan u hambaliyeyn
walaalayaal annaga christmas waxaa nagama khuseeya dad islaam ayaynu nahay Ee, diinteennu saddex ciid baan leenahay waa jamcada oo wiigi ah iyo labada ciidooda midna soonka markuu dhammaade midna maalinka ee, muxuu ahaa ee carafa laga soo laabtay oo yowma alxaji alakbari ah saddexdaa ciid baynu leenahay waxyaalahan ay samaysteen christmaska oo maaragtay maalinka shan iyo labaatanka bisha sanadka u dambeyso oo december waa wax iyaga khusaysa waaye saa darteed muslimiinta wax dabaaldeg la yidhaahdo iyo inna wax la yidhaahdo arrintaa oo ay samayn karaan male danahooda haddii shaqooyin laga fasaxay qofka dantiisa uu qabsan karaa maadaama wax shaqo oo xiraysa aanay jirin oo dad baa inta badan waxay leeyihiin wakhtigaasuu fasax yahaye danaan soo qabsani marka bishardi inaad macnaha lahayn christmas baan aaday waan soo farxayaa xoolaan soo qalanayaa ee, oo adiga aad ka qayb qaadanaynin laakiin hadday tahay christmas waa la isfasaxi doonaa wakhtigaa dadka fasax baa loo ogolaya danaan soo qabsani wax dhib ma laha mana lagu tirinaayo arrinta ayada inaad adiga ka- kala qayb qaadanayso waxa la diidi waxaa waaye inaadba ninkaa xoolo ku siiso lacag ku siiso amana aad xoolo hadiye u geysoo tiraahda qalo ama aad maaragtay telefoonno ugu dirto ama aad dhar u hadiyeyso wax kastoo ku tusin kara hadiyo wax naga khuseeya ma laha in loo tahniyeeyo oo la yidhaahdo muxuu ahaa waa maalin farxadeed waa maalin ciideed oo nimankii ma aragtay laga farxiyo masalada ayada ee shareecadeenna ma ogolo waxaysan u ogoleenna kow waxaad qiraysaa ciidda ayada ee baadilka ah ninkaa diintiisii baad oogu tahniyeynaysaa diintaas inay baadil tahay sharcigeennaa sheegay ciidan ayadana waa wax diinteenna aysan qabin marka wax diin laga dhigaayo oo diinteenna ay burisay ayaa waxaad la mid tahay qof wixii asaga ahaa qiraayo oo qofkii ugu tahniyeynaya marka saa daraaddeed qofkan tahniyada aad u tahniyeen amana farxadda aad ka farxini amana celebrationka aad la celebrate garaynayso lama ogolo amaa wuxuu qashay soo ma ahan oo uu u qashay christmaska waynu sheegnay oo xanara ra'yi ayaa jira dhahaya waa karaahiyo iyo ra'yi dhahaya waa taxriim laakiin sida saxda ah ra'yiga taxriim dhahayana dhinac baa loo dhigi ra'yiga waa karaahiya dhahayana dhinac baa loo dhigi wadacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wax maaragtay soo qeydaya ma jira shardi waxaa ah in aan la helin muxuu ahaa wamaa uhilla ligayri illaahi uu ka baxsan yahay shardi waxaa ah muxuu ahaa in ilaahay iyo wax kale aysan isku raacinin hadday bismillaahi dheheen waa khayr amaa hadday ka aamuseen oy waxbaba dhihinba amaa aanan ogaanin oo ninkii maanta ari bay qasheen oo arigii ay qasheen bay noo keeneen hilibkiisa maxay ku gowraceen iyo magacay ku gowraceen ma fiirinayne waan iska cunaynaa maxaa yeele waa cuntadoodii ilaahay baana sidaa noogu xalilay amaa waryaa markaad gowracays bismillaahi ma tira mase ma aadan dhihin waxyaalaha dabagalka oo qofkan wuxuu samaynaya waxa lagu xalilay bal aan ogaada wax annaga naloo diray ma ahan
islaa dhadhaabe qaar ka mida dhalinyarada deegaanka dhadhaabe ismaamul goboleedka gaarisa ayaa qalabka qabuurta lagu qodo ku wareejiyey culimada iyo guddiga qabuuraha ee magaalada dhadhaaba siduu qodobka noogu faahfaahinaya waryaheene maxamed baarod xuseen
agabka lagu qodo qabriyada iyo matoor ayaa lagu wareejiyey guddiga qabuuraha iyo culimada magaalada dhadhaab waxaana qalabkan dhaqaalo ay iska ururiyeen jeebkooda kasoo gaday dhallinyaro isxilqaantay qalabkan baan anagoo dhallinyaro ayaa alaabtan diyaaranay nin walaalkii la dhaa cabdibaar ayaa arrintanito maalin maalmaha ka mid iyo maalin hore saddexe arrintan aan ka tashanay cabdiqaadir darow cabdo wuxuu ka mid yahay dhallinyarada agabkan bixisay waxaa ka mid ah generator waa ka mid ahay laytigii laba xabo waaye ilaa waayar labaatan mitir oo kalaa meel taallaa toban iyo tobanaa loogu xidhi badiishii wataa way taallaa tii iirka lagu qoday way taallaa baashi garweyntii waatan saa hadda rajeyna wax meeshan ka dhima hadda mala laakiin weli way nagu yar tahay inaan sii badan ayaan jeclaan lahayn cabdiqaadir ayaan weydiiyey waxa ku dhaliyay inay agabkan soo gadaan hawshan waxaa nagu dhaliyay maadaama dee dhibka baahideeda ay jirto meeshanna waa meel loo baahan yahay waa meel loo socdo dee gurigii raasimaadka waa meesha un adduunka waa laga tegey waa iska maalmo gaaban geerida ayaa badatay wakhtiga habeenkii camal waa lagu rafaaday waxaa la dhihi heblow ha loo raadiyo heblow ha loo raadiyo heblow waa lagu rafaaday marka hadda maadaama arrinta hadda aan soo bannay tan hadda waa tusaalo tan waa bilow insha allah saan rajaynaya wixii dambana inaan sii wadno u maarnaa hawsha weli waan u taagannahay dhallinyarta magaalada kuddi way u heegan yihiin weli hadda forumkii wuu furan yahay cidda alle cid wax ku darsan kartana weli waa lagu darayaa sheekh ibraahim saahid oo ka mid a culimmada dhadhaab ayaa u mahadceliyey da'yarta dadaalkan samaysay qalab loogu talagalay qubuurta oo ah qalabkii maaragtay qofka markii la xabaalaayo lagu qodi lahaa qalabkaas marka waxaa bixiyeen dhallinyaro oo magaalada ka mid ah dhallinyarada ayaga ah oo uu ka mid yahay cabdiqaadir hadda iyo ag taagan iyo cabdijabbaar iyo rag maarata dhallinyaro isqaameen yaa maarata u istaageen dhalintaas u istaageen baan ilaah subxaana watacaala ilaah ugu mahadinaynaa ilaah subxaana wa tacaala say isku qaameen ilaah dembigooda ha ku dhaafo ilaahay jannatulfirdows ha geliyo acmaashooda ilaahay ha u fududeeyo ilaahay idinkii waxaan ka rajaynaynaa dhalintaa yaryar ee maarata istaageen ee arrintaas aad u weyn ee aad loogu rafaasana u istaageen waxaan ooga rajaynaynaa kheyr aad u badan in siyaad dolaal ibraahim oo ka mid a dadka aadka u qoda qabriyada magaalada dhadhaab wuxuu ka mahadceliyey agabka la bixiyey wuxuuna intaasi ku daray in baahi badan loo qabay qabaha qabriyada ku jira arrintan kurayd maarata ay sameeyeen aad iyo aad baa loogu baahnaa kheyr allaha siiyo wax wax lagu qodaa lalaa hadda dhaga hore wixii biyo aad loogu baahanya maamooyinkiiba intay isqabanqaabiyeen bay ayakan sidoo kale biyogelin ay noo sameeyeen dhalinta ayakana saasa noo sameeyeen way isqabanqaabiyeen maaragtay juhdiga ee maarata ay bixiyeen arrintii ayada ee dhashay mirihii ee dhashay wayna soo gaarto hadda rabaa in lagu wareejiyo arrintaasna aad iyo aad baa loogu baahan yahay haweenka oo kale motoorka waa aad baa loogu baahan yahay hal motoor maxaa jiray laajko yarko uu noo keeni jiray mar lawaad marmar qaarkood maxaa ku qodi jirna toosh toosh baa ku qodi jirnay arrintan aad baa loogu baahan yahay qaarna allah siiyo agabkan ayaa lagu wareejiyey guddiga qabuuraha magaalada dhadhaab waxaana loo duceeyey dhallinyaradii la baxday qalabkan oo maaragtay meesha noo yaalla aragtaan oo uu ka yimid yahay injinkii labadiisii indhood ee, suruudii baliidkii bahash suruud ee lagu qodaayey midaasoo qabri lagu duwaayey qalabkan oo dhalinta ay bixiyeen ee maarata loogu talagala qubuurta waxaan maanta ku wareejinaynaa walaalkan siyaad doolaal oo maaragtay insha allahu tacaala noo han doono markii loo baahdo asagaa loogu imaan asagaa laga qaadi intii wax la baxday iyo intii wax bixisay iyo inta maarata naga horumartay qubuurta ku jirto iyo maclaanaka ilaah subxaana wa tacaala in ilaahay ajir naga siiyo maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab dhanka wararka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa saacadihii la soo dhaafay diiwaangelisay kiisas dhan laba kun sagaal boqol lixdan iyo afar kadib markii baritaano lagu sameeyey dhacaan dhan sagaal kun siddeetan iyo labo toddobaatan toddoba bukaan ayaa ka soo kabsatay fayraska halka hal bukaana uu u dhintay saacadihii la soo dhaafay hogaamiya xisbiga o d m raila odinga ayaa mar kale weerar kulul oo dhanka afka ku qaaday dadka ay siyaasadda isku hayaan oo uu sheegay inay kenyaan ku qiyaameynayaan ballanqaadyo been abuur ah mister odinga ayaa dhanka kale sheegay in dhowaan kenyaanka ay heli doonaan iyadoo tafaatiran ololihiisa hiigsiga ee mideynta bulshada ee loo yaqaano azimio la umoja
Kuna wale wengine ambayo wanapinga sera yetu, wanajanganya Wakenya na wanajaribu kuwadaa Wakenya ati mambo ati chini juu, ati bottoms up. Hawa ni watu ambayo hawajui pale wanaotoka na kule wanataka kuelekea. Juzi wanasema ati "Oh, watu wetu lazima ni watu wa kung'oa reli, ati watu waling'oa reli Kibira. Reli ambayo iling'olewa ilikuja baadaye ikarekebishwa ikajengwa tena, lakini wale watu ambao waliwawa waliwawa, wale ambao walichomwa kwa kanisa hawezi kufufushwa tena. Hatutaki kuelekea huko.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya gudoomiyaha guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa ee soomaaliya maxamed xuseen xaamud oo maanta marti ku ahaa barnaamij ka baxaya telefishinka qaranka ee soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshayaasha u degsan ee la dagaalanka musuq maasuq ilaa sanadka labada kun saddex iyo labaatanka maxaa idiin qorshaysan markii la yidhaahdo Horta, hay-addu waxay leedahay qorshe oo loogu talagalay la dagaalanka musuqa oo ilaa laba kun saddex iyo labaatan ah. qorshahaasi marka wuxuuna siinayaa sida aan ula dagaalami lahayn annagoo kaashanayna hay-adaha ay lagama maarmaan ka tahay in aan gacan ka helno oo ay ka mid tahay xeer ilaalinta oo ay ka mid tahay maxkamadaha oo ay ka mid tahay booliska oo ay ka mid tahay sida Mm.
xafiiska hanjidhowrka f r c dhammaan hay-adahaasoo dhan ay ka mid yihiin waayo shaqo wadaaga ayaan wadanahay dhammaan iyo guud ahaan warbaahinta iyo shacabka soomaaliya dhammaan waxay ku wada xusan tahay waxaas istaraatiijiyadda loogu talagalay hay-adda inay kula dagaalanto ilaa Mm.
laba kun saddex iyo labaatan markii la leeyahay soomaaliya oo burbur ku dhacay kow iyo sagaashankii ilaa haddana infrastructurekeedii dowladnimo maalinba tiir la saxayo ayaa la rabaa in musuq lala dagaalamana suurtagal maan hal maalin in la ciribtiro ama laba sano saddex sano lagu ciribtiro suurtagal maan marka waxay u baahan tahay tillaababa tillaabada xigta inaan la eegano oon la fiirsano deedna markaa muxuu ahaa sida ugu haboon aan kaga takhalusno musuqa horta guddiga la dagaalanka ee madaxa banaan ee musuq maasuqa waa hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda oo ma ahan waa madax bannaan yahay markii la leeyahay dowladda dhan ayuu muxuu ahay ka madax bannaan Gaarkaya.
jamhuuriyad kale waa maan macnaheed madax bannaanadiisa waxay ku xusan tahay qodobka boqol iyo tobanaad ee dastuurka cutubka tobanaad marka uu ku jiro gudashada waajibaadkiisa iyo howlihiisa waa in ay ka muuqataa kuna shaqeeyaa dareen dhowrayo xuquuqda aadanaha
dhanka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa dhammaadka bishan ka qaadi doona xayiraadii dhanka socdaalka ilaa sideed dal oo ku yaalo koonfur afrika maamulka biden ayaa bishii november xayiray dhammaan safarada ka imaan jiray dalalka south africa botswana zimbabwe namibia lesotho sidoo kale swatini mozambique iyo dalka malawi sababo la xiriirta cabsi ee laga muujiyey faafitaanka caabuqa cusub ee omicron ee xanuunka covid 19 sarkaal u hadlay aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in kow iyo soddonka bishan dhiseembar laga qaadi doono xayiraada dhammaan muwaadiniinta u dhashay dalalkaasi ee doonaya inay galaan waddanka maraykanka